dadkan tahriibayaasha ayaa la sheegay inay ka kooban yihiin sagaal ruux oo isugu jira eritreyaan iyo soomaali islamarkaana iyagoo konteynar ku dhex jira la geeyey dalka airelan oo ka tirsan qaaradda yurub wararku waxay sheegayaan in dadkan ay markii hore u tahriibayeen waddanka ingiriiska kana soo baxeen faransiiska balse kooxaha dadka tahriibya ay lacag kumanaan dollar ay ka qaateen loona weeciyey waddanka airelan tahriibayaashan ayaa lacagta ay muqallasiinta dadka tahriibiya ay ka qaateen lagu sheegay lacag dhan laba kun oo dollar oo laga qaaday mid walba oo ka mida tahriibayaashan cabdicasiis axmed muuse oo ka mida jaaliyadda soomaalida ee airelan ayaa warbaahinta ingiriiska waxa uu sheegay in mid ka mida tahriibayaashan ay u suro gashay in taleefon uu diro sidaana ay boolisku ka war heleen in sagaal qof ay ku jiraan konteynarka kusoo xirtay dekedda haddaba tahriibayaashan oo ku jiray xaalad quusa ayaa hadda xaaladoodu tahay mid fiican waxayna heleen daryeel iyo daawo lama oga kuwii wax tahriibinayay ee dadkan lacagaha ka daldashay ee ka shaqeeya wax tahriibinta halka ay aadeen dadkan ayaana ah dad dhallinyaro ah saraakiisha socdaalka airelan ayaa sheegay in dadkan ay da'dooda u dhexayso lix iyo toban ilaa iyo toddobiyo toban iyagoona doonaya in baaritaan ku sameeyaan sida dadkani konteynerka loogu soo guray iyo meelaha ay kala joogaan raggii muqallasiinta ay wax tahriibinayay islamarkaana konteynerka ku soo guray dadkan dhallinyarada ah tahriibayaashan laga soo bixiyey konteynerka tekadda ee airelan ayaa ah kuwa ka soo jeeda dalalka afrika waxaana ku jira dhallinyaro soomaali ah